bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى alih wasxaabih ajmaciin ama bacdu qala limaamu abu ciisa tirmidiyu raximah اllahu tacaala baabu ma jaءa ma yaqulu cinda dukuli اlmasjid baabu bayaani maa kii cadayntiisiibu u baab yahay jaa-a qofku uu dhahayo baabu bayaani maa kii caddayntiis buu u baab yahay jaa-a ku yimid maa yaquulu waxa uu dhahayo qofka cinda dukhuuli اlmasjidi masjidka geliddiisa agteeda qaala xadahanaa caliy bnu xujrin qaala akhbaranaa ismaaciil bnu ibraahim wa huwa almacruufu bibni culaya can leythin wa huwa leythu bnu abi sulaym can cabdillaahi bni lxasan wa huwa cabdullaahi bnu lxasan bni lxasan bni caliy bni abi aalib marka xasan bin cali baa awowgiis ah ayb can ummihi faatimata binti lxusein marka waa faatima binti lxusein bni caliy bni abi aalib marka faatimadaas xusein dhalay iyo wiilkaas xasan dhalay ee la yidhaha alxasan ibni lxasan ayaa isqabay cabdullaahi bnu lxasan bay dhaleen marka ayb iyagoo ilma adeera can jaddatiha marka faatima binti lxusein wa hiya hiqatun akhraja xadiidaha abu dawuud watirmidiyu waannasaa'iyu fii musnadi caliyin wabnu maajah can jaddatiha faatimata alkubraa marka faatimada weyneedda waa faatimata faatimatu bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waradia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa dakhala almasjida masjidka haddii uu galayo sallaa calaa muxammadin wasalam muxamed ayuu ku sallinayey waana salaamayey wa qaala wuxuu dhahayay rabbi ikfir lii dunuubii waftax lii abwaaba raxmatik waida kharaja sallaa calaa muxamadin wasalama markuu soo baxayana waa ku sallinaayo waana salaamayey wa qaala rabbi ikfir lii dunuubii waftax lii abwaaba fadlik xadiidkan marka inqidaaca ku jiro oo faatima binti lxusein ayeydeed faatima binti muxamed sala allahu calayhi wasalam ma aynan soo gaarin ayb meeshaas marka inqidaac baa uga jiro laakiin xadiidka sanadkii sanadkan inqiaaca ku jira laakiin asaaniid kale ayuu saxiix ku yahay min xadiidi abi xumayd iyo abi use abi asiid iyo oo muslim uu warinayo ayb wa qaala caliyu bnu xujirin qaala ismaaciil bnu ibraahim falaqiitu cabdallahi bna alxasan ayaan la kulmay bimakata makan kula kulmay fasa'altuhu can hada alxadiidi baan su-aalay faxadaanii bihi waa ii wariyey oo xadiidkii waa ii sheegay qaala wuxuu yidhi kaana idaa dakala qaala rabbi iftax lii baaba raxmatik waidaa kharaja qaala rabbi iftax lii baaba fadlik ayb midaana marka wuxuu ka bixiyey sallaa iyo wasallamadii qaala wafi lbaabi can abi xumaydin waabi usayd waabi hurayra qaala alimaamu abu ciisa xadiidu faatimata xadiidun xasan marka waa kaasu shaahid iyo bimajmuuci turuq ayuu ku xasanina walaysa isnaaduhu bimuttasilin isnaadkiisuna muttasil ma aha wa faatimatu bintu lxusein lam tudrik faatimata alkubraa ma soo gaarin inamaa caashat faatimatu faatima way noolayd bacda nabiyi sal l ly slam ashhuran bilo faatima nebiga wax badanba kama dambeyninoo lix biloodayba ka dambeysay lix bilood kadibna way dhimatay marka ma soo gaari karto ayb inqiaac oo jeli ah weeyaan marka oo muuqdo inqiaacan baabu maa jaa idaa dakhala axadukum lmasjida an yarkaca rakcatayn wuxuu ku yimid qofku hadduu masaajidka soo galo laba ragcou tukanayaa waa taxiyatulmasjidki marka abwaabtan laga bilaabo halkan xadiidkii baabkii hadda ilaa dhowr baab abwaabu lmasaajid qala xadaثna qtaybaة bnu sacيid wahuwa abu rajaء albaqlaniyu qala xadaثna malik bnu anas can camir bni cabdالlahi bni الzubayr can camr bni sulaymin الzuraqiy wahuwa hiqaة min kibaar الtaabiciin akhraja xadiiثh asxaabu اlkutub الsitة can abi qataadata wahuwa alxariث bnu الribciy abu qataadaة alanصari qala qala rasuulu اllahi slى اllahu عalyh waslm ida jaa axadukum lmasjida midkiin haddii uu masjidka yimaado falyarkac ragcatayni laba ragca ha tukado qabla an yejlisa intuunan fadhiisanin ka hor marka falyarkac rakcatayni cadadkan laa mafhuuma lahu liakarihi cadadkan yacni akarkiisu mafhuum ma laha yani falyarkac rakcatayni ka badan ma tukan kara ma laga wadan hadduu doono marka afar ragcou israacin karaa taxiyatulmasjidna waa noqonaysaa afarta duhurka ka horeysana waa noqon kartaa marka falyarkac rakcataynidan akariyada xaggeeda wax mafhuuma ma leh mafhuum ma leh marka wuxuu ka wadaa laba ha tukada marka laleeyahay ka badan ma tukan kara ma aha macnaha hadduu doono masaajidkuu soo gelaya duhurowba iska tukanaya taxiyatulmasjidna iyadaa ah afar ragcana waa tahay laakiin xagga aqalka yaraanta mafhuum waa yeela kartaa oo hadda falyarkaca ragcatayni marka laleeyahy ka yar lama ogola sax waa tahay leanna awalba laba ragca ka yar lama tukan karin banaan maalin laba ragca ka yar maba la tukan karin banaan meeshaa marka amarkaasna falyarkac rakcataynidaana wuxuu leeyahay alxaafid ibnu xajar itafaqa a'imat lfatwa calaa ana alamra fi dalika linnadbi fuqahada islaamku waxay isku waafaqeen buu yidhi amarkan inuu yahay sunno marka salaadan taxiyatulmasjidka ama labadan ragco waa sunno amarkan amru nadbin waay amru wujuub ma aha ayb ibnu badaal baa wuxuu yidhi daahiriyada ayaa amarkan waajib inuu yahay ka dhigtay oo qabto laakiin wuxuu leeyahay ibnu xajar ibnu xasmi oo daahiriyada imaamkoodaba ah ugu weyn bacda daawuud ibni cali ibni daahiri isagaas ayaaba sunna ayaan waajib dhihinba isagaasaan marka yacni aan waajib dhihin ayb falyarkac rakcatayni laba ragca ha tukada qabla an yejlisa intuunan fadhiisanin haddii marka uu fadhiisto ka waran marka labadii ragca ma tegaysaa waa soo galay waa iska fadhiistay taxiyatulmasjidkii ma ka tagtay qofkaasi mase intuu istaago ayuu tukanayaa a'immada qaar ka mida waxay yidhaahdeen qabla an yejlisba haddii la yidhi waqtigeeda waa intaan la fadhiisanin haddii la fadhiisto bis waayo laakiin ibnu xibbaan fi l anwaac wataqaasiim wuu baabaystay in la soo celin karo markii la fadhiisto kadib xataa in intuu istaaga qofka uu soo celin karo ou la imaan karo ayuu sheegay qisadii wuxuuna keenay ninkii jimcada nebigu akhrinayay yimid ee iska fadhiistay asallayta yaa sulayg sulaygow ma tukatay qaala laa maya qaala qum farkac rakcatayni yani markii uu fadhiistay kadib baa istaag la yiri labadii ragco tuko marka xataa haddaad fadhiisato weli labadii ragco waad haleeli kartaa ayb marka labada gadaal marka fadhiga kadib uu tukanayo ma waxay noqonaya qado mase waxay iska noqonaysaa wax waqtigeedii ku socdo aduu ibnu xibbaan in la haleeli karo ayaa tabwiibkiisa uu baabaystay ayb baxi kalea meeshan ku jiro wuxuu yahay baxigaa kale ida jaaa axadukum lmasjida waa cumuuma ku jira oo qofka haddii uu masjidkii yimaado ayi saaca uu masaajidkii yimaado lama kala qaadqaadin waqtulkaraaha iyo waqtulkaraahada keyrkeed lama qaadin haahunaa cumuum marka cumuuma meeshaan yaallo axaadiidta kalena waxay ahaayeen rasuulku inuu reebay bacda alcasr in la tukado bacda alfajr in la tukado xataa tadluca ashamsu lama kala qaadin iyadana salaadaas aan la tukanaynin tee waaye ma kala qaadin xadiidka meeshaan marka waxay mithaal u tahay cumuumaani tacaaradaa waa laba cumuum oo iska hor yimid waa mid kastaa caam cumuuma ku jiro kanna waxaa weeyaan cumuum oo xagga waqtiga ah baa ku jiro kaas kalena waxaa ku jiro cumuum oo xagga salaada ah waxba inaan la tukan karin cumuumyadaasi markaa laabudda marka takhsiis inuu galo labadaa cumuume marka iscaariday shaafici marka wuxuu takhsiisiyey cumuumka nahyiga ku jiro markaasuu wuxuu yidhi salaadaha layska reebaayo waa wixii aan dawaatul asbaab wixii aan ahayn waayuu yidhi halkaasuu takhsiiska geliyey xanafiyadana cagsi waayo waxay takhsiiska geliyeen tan oo xadiidkan hadda aan hayno iyagu waxay yidhaahdeen markii qofka uu masaajidka yimaado ha tukada laba ragco haddaynan ahayn waqtunahyi waayey dheheen walidaalika iyaga qofku hadduu soo galo bacdalcasar oo kale asoo soo tukaday waa iska fariisana un bay leeyihiin nin kastaa marka labada caam mid buu khasisay takhsiiskaas shaafici baana xoog badan xagga adilada marka la fiiriyo lanna nebigaaba bacdalcasr laba ragco tukaday labadii ragcee duhurka ee raatibadee dhaaftay ayuu bacdalcasr nebiga la yimid khalaas bacdalfajarna labadii ragco ee ka horeysay subaxa ayaa salaada subax kadib la qalleeyey nebiga hortiisa mana diidin mar haddii marka nusuusuu hayaa isaga marka takhsiiskiisu nusuusu ayuu ku taagan yahay laakiin xanafiyadu iyagu takhsiiska ay kan ku samaynayaan nasa ma hayaan ayb marka labadaa ragcana ayi salaad waa gudaysaa haddaad salaaddii faradkoo lagu jiro soo gasho waa tukanaysaa labada duhurka afarta ka horeysoo kale waad ku dari kartaa oo taxiyatulmasjid iyo taasba waa iskula niyeysan kartaa waxaa yada salaado gaar oo taxiyatulmasjid keliya un la dhahaa ma jirtee qofka uun inuu tukadaa laga rabaa ama farad ha tukado ama salaad kale ha tukado qaala wafi lbaabi can jaabirin waabi umaamata waabi hurayrata waabi darin wakacbi bni malik qaala waxadiidu abi qataadata xadiidun xasanu saxiix waqad rawaa hada alxadiida moxamed bnu cajlaan wagayru waaxidin can caamir bni cabdillaahi bni zubayr naxwa riwaayati malik bni anas yani wuxuu rabaa inuu yidhaahdo moxamed bnu cajlaan baa mutaabaceeyey imaamu malik qaala warawaa suhayl bnu abi saalix hada alxadiida buu wariyey can caamir bni cabdillaahi bni zubayr can camr bni sulaym can jaabir bni cabdillaahi musnad jaabiruu ka dhigay awalna muxuu ahaa musnad abi qataadou ahaa idan marka suhayl wuxuu khilaafay malik iyo ibnu cajlaan can الnabiy sal ا ly slam wahada xadiidu غayru maxfuud xadiidkan suhayl غayru maxfuudin weeyaanoo waa laga raajaxsan yahay wالصaxiixu xadiidu abi qataada weeyaan xaafidku marka fatxiga wuxuu ku yidhi wakhaطأahu الtirmidiyu wاdaara quطniyu wagayruhumaa waa kan marka tirmidi takhdiada uu ku sameeyey suhayl riwaayadiisa qaala wاlcamalu calى hada alxadiidi cinda asxaabina istaxabuu waxay sunneeyeen idaa dakala rajulu qofku hadduu soo galo almasjida masjidka anlaa yajlisa inuunan fariisanin xataa yusalliya rakcatayni ilaa u laba ragca ka tukado ilaa an yakuuna lahu cudurun cudurdaar marka inuu leeyahay maahan aduu cudurdaar haysto waa iska daynaya ayb qaala caliy bnu lmadiniy waxadiidu suhayl bni abi saalixin khaطأun akhbaranii bidalika isxaaq bnu ibrahim can caliy bni lmadiniy cali bn lmadini imaamu ahli sanca ee bukhaari sheekhiisa ahaa isaguna riwaayadan suhayl waa diiday khaطأ weeyaan buu yidhi ayb marka laba riwaaye maxaa looga dhigi waaye oo loo dhihi waayey xadiidkan abuqataadana waa wariyey jaabirna waa wariyey maxaa loo dhihi waayey waxaa loo dhihi waayey haddii xadiidka makhrajkiisu ou hal yahay oo ay ruwaaddu iskhilaafaan waa la kala rajaxa hadda xadiidkan fiiri makhrajkiisu waa hal meel caamir bnu cabdillaahi bni zubayr can camr bni sulaym caamir bni cabdillaahi bni zubayra laga wada warina oo suhaylku uu ka warinaa maalig uu ka warinaa ibnu cajlaan ka warinaa maalig oo xifdi badan oo suhayl ka xifdi badan iyo haddana la mutaabaceeyo ibnu cajlaan mutaabaceeyey xadiidkii sidaanay u aqriyeen min xadiidi abi qataada suhaylna wuxuu ka dhigay min xadiidi jaabir hal nin baana laga warina oo xadiid makhrajkiisu ou mid yahay ou mid yahay taasoo kale marka waa in ma la dhahaayo labada dariiqba waa waa saxiix ma la dhahayo midaasoo kale xaakim isaga mustadraga waxaa ka qaalib ah tanoo kale wuxuu leeyahay xadiidku sidaanna waa sax saanna sax sida badan marka badanaana de aimada cilalka meelahaasoo kale cilalka ay ka bixbixiyaan qaala baabu maa jaa ana alarda kulaha masjidun ila almaqbarata walxamaam baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa yimid ana alarda dhulku kulahaa dhammaanteed masjidun meel lagu tukada inay tahay ila almaqbarata qubuuraha ma ahana iyo walxamaama musqulaha xamaamka marka meesha lagu qubaysto waay oo biyaha kulul leh ayb qala xadaana bnu abi cumar wa abu camaarin alxuseyn bnu xurayth qaala xadaana cabdulcaziiz bni muxamed wa huwa daraawardiyu can camr bni yaxya can abiihi can abi saciidin alkhudriyi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam alardu kuluha masjidun weeyaan ila almaqbarata walxamaam maaha ayb qala wfi lbaabi can caliyin wcabdillahi bni camrin waabi hurayrata wajaabirin wabni cabaas waxudayfata waanas waabi umaamata waabi darin qaluu ina anabiya sal l slama qaal jucilat lii alardu masjidan watahuuraa dhulkii waxaa lagaga dhiga meel lagu tukado iyo wax lagu dahaaro qaato marka intaan ayaga xadiidkanay wariyeene ila almaqbarata walxamaam ayaguma warinin intaan qala alimaam abu ciisa xadiidu abi saciidi qad ruwiya can cabdilcaziiz bni muxamed baa laga wariyey riwaayatayni laba riwaayo minhum waxaa ka mida ardada cabdulcaziiz man dakarahu can abi saciid wa minhum waxaa ka mida man lam yadkurhu abu saciid dad aan sheegin oo yani wuxuu ka wadaa xadiidka ikhtulifa fii waslihi wa irsaalihi waxaa laysku khilaafay xadiidka mowsuulnimadiisa iyo mursalnimadiisa cabdulcasiis ardadiisii qaarna mursalay ka dhigeen qaarna mowsuulay ka dhigeen taasna marka de waa cilo idiraab iyo wax lamida khilaafkaas wuxuu keenaa cilo qaala wahada xadiidun fiihi idiraab marka wuxuu leeyahy imaamu tirmidi xadiidkan idiraab baa ku sugan qaala rawaa sufyaanu thawriyu can camri bni yaxyaa yuu la siman yahay hadda sufyaanu thawri riwaayada markaa dib ugu laabato cabdulcasiis uu la siman yahay feer marka hadda awal cabdulcasiis ardadiisa iskhilaafsanayd hadda kora la aaday rawaa sufyaanu thawriyu can camri bni yaxyaa can abiihi can inabiyi sal l slama mursalun marka abiihi marka camr bnu yaxyaa can abiihi yaxyahaas waa taabici isagaa nebiga ka warinaayo waa mursal marka kodaa sufyaanu thawri xadiidka mursalnimou ku wariyey cabdulcasiisna iyadoo laysku khilaafay bacdi riwaayaatihi waa mawsuul iyuu ka dhigayaa qaala warawaahu xamaadu bnu salma can camri bni yaxyaa can abiihi can abi saciidin can inabiy sal l slam xamaadna xadiidka mawsuulow ka dhigay marka fiiri khilaafka soo u badan yahay xamaad xadiidka mawsuulow ku keenay sufyaanu thawrina xadiidka waa irsaaliyey xataa sufyaanu thawri daara qudni cilalkiisa isaga laftiisaa laysku khilaafay marna mursalnimaa looga wariyey marna waxaa looga wariyey mawsuulnimo khilaaf dhow maaha marka cabdulcasiis adaraawardi isagana marna mawsuulnimaa looga wariyey marna mursalnimaa looga wariyey marka wahada xadiiun fiihi iraab iraab iyo khilaaf badanaa jira qaala warawaahu muxamed bnu isxaaq can camri bni yaxya can abiihi qaala wa kaana caamatu riwaayatihi can abi saciid yaa dhahaya ibnu isxaaq yaa dhahaya camru bnu yaxya riwaayaadkiisa badankood yani waxaan u jeedaa camru bnu yaxya aabbihiis riwaayaadkiisa badankood can abi saciid uu ka wariyaa can inabiy sal l l salam walam yadkur fiihi can abi saciid ma sheegin isaga laftirkiisa marku maraayo can abiihiba wuxuu yidhi inta badan abuu saciidow ninkan ka wariya de inta badan marka hadday ta hadda ma ka warinayo mase ma ka warinaayo waa khilaaf kale iyada lafteeda iyo shaki wa kaana riwaayata athawriyi waxaad moodaa bu riwaayada thawri can camr bni yaxya can abiihi can inabiyi sal l slam ahbatu wa asaxu riwaayada thawri inay asaxsantahaad moodaa buu leeya hadda muxuu ku dhahayaa marka feeri riwaayadii thawri buu saxiix yeelay ma la dhihin xamaad ibnu salama iyo cabdulcasiisa ismutaabiceeyey waa ka badan yihiin laba qof waayo lama dhihin wuxuu sameeyey banaanku intuu ka maray buu riwaayadii thawri buu sideedii u xoojiyey lianna thawri waa ka xoog badan yahay waa ka axfadsan yahay waa ka xifdi badan yahay raggan ayb iyaga laftoodiina riwaayaadkooda musallam maaha khilaaf baa haddana galay nacam marka falriwaayatu riwaayatu thawri waay marayb marka meeshaas waxaa ka fahmaya sanaacatu lmuxadisiin ma ahan keliya aziyaadatu min athiqa maqbuula iskama ahan waxaa aad u badan culamada qaarkood ka qaaliba aziyaadatu min athiqati maqbuulatun inay iska idlaaqaan idlaaq ma jira marka waa la fiirinaa meeshii qaraa-intu ay u xoog badiso bay rajaxayaan ayb sanaacada muxadisiintu saas ayb aad marka xaakim iyo imaamu nawowi iyo waa ka qaalib yani aziyaadatu min athiqati maqbuula iyo aaday qaalib uga tahay inay iska idlaaqaan ayb marka xadiidkan dacfigaasa ku jiro laakiin maqbarada inaan lagu tukanin xadiid marhad min abi marhad alghanawi laa tusaluu ila alqubuur iyo xadiid badana u daliila ayb maqbarada ayib salaadaas marka meeshan xamaamkaana de meel dharka lagu dhigta waa munaasab iyadan uma aha karaahadeeda marka waxaa laga wariyey jamaaca min asalaf imaam axmed iyo isxaaq iyo abu thawr iyo ayaana ka mida dadkaa laga wariyey qubuurta iyaga maxaa loo diidaa in lagu tukado laba cilaa la sheegaa cilo waxaa weeyaan qubuurta waxaa laga cabsanayaa in la caabudo leanna maxaa yeelay shirkigii ummaddan ugu horreeyey wuxuu ka yimid dadka saalixiintaabuu ka imaaday qubuurtii marka in lagu fidnoobi karo oo hadhow marka la caabudana suuragal waa noqon kartaayoo nebiga waa kii yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigayga sanam la caabudo ha ka dhigin haddaan qubuurta lagu fidnoobaynin ma dhaheen nebiga sidaas ciladaas baadna moodaa marka inay aad u xoog badan tahay qabri iyo masaajid waa la kala ilaaliyey masjidna allah lagu caabudaa qabrigaanna waxaa ka imaan karta hadhow in la caabudo marka dambe ayb marka marka la fiiriyay qisadii ibnu cabaas iyo laata iyo tafsiirada salafka ay warinayaan iyo waxaas dhan marka la fiiriyay xataa imaamu nawowi sharxa muslimka wuxuu leeyahay in lagu fidnoobaa laga baqa iyo nebigu inuu yidhi lacana allahu lyahuuda wanasaara itakhaduu qubuura anbiyaa'ihim wa saalixiihim masaajid yuxadiru maa sanacuu laa tattakhiduu qabrii ciidan waxaasoo dhan baa marka daliil u ah shaaficiyada laakiin waxay ku cileeyaan qubuurta waxaa la diidan yaha bay leeyihiin marka najaas waay wax oo aan loogu tukanaynin agtooda najaastu see waay marka waa kala qaadayaan waxay u kala qaadayaan qubuur mambuusho ah iyo qubuur oo hayru mambuusha ah waxay ku leeyihin qubuurta haddii la fagay ama caradeedii soo rogantay oo kale dhacaankii iyo dhiiggii iyo wixii meeshaas ku daatay ee caradii la milmay ayaa kor soo maraya markaas haddii la faagoo kale ay faagudoodu cusub tahay oo kale ama ay caradoodii soo rogantay liajli lilibticaadi can inajaasati ayaa looga fogaana bay leeyihin ciladaas marka waxay noqonaya cila mustanbaa cilada mustanbaada ah iyo cilada mansuusada ahna cilada mansuusada xoog badan marka cilada iyo la baarayo duruqda cilada lagu helayo marka la baarayo alcila almansuusa ayaa ka owleysan middan culummadu ijtihaadkooda ay ku keeneen marka waa in sidaas marka la yidhaahdaa maxamed alamiini shanqiidi isaga wuxuu keenaaba ishkaal wuxuu leeyahy haddii sidaan la yidhaahdo warkan la qabto ambiyadii iyo ayaa la diiday qubuurtooda in masaajid laga dhigto ambiyada miyaa dhacaan iyo dhiig iyo caradu ay cunaysaa ambiyada ambiyada cara maba cuntaa la yidhi yahuudda waxaa lagu eedeeyeyna waa qubuur ittakhaduu qubuura anbiyaaihim baa layiri marka ambiyadii qubuurtoodii suuragal maaha nebigu in caradu ay cuntayo oo markaa yani dhacaankiisii carada ku faafay suurtagal maahan taasoo kale suurat lxijri iyo meelahaasaan u malaynaya inuu si halkaas ku sheegay ayb marka ciladaas horaa marka aada u xoog badan nusuustana aada ugu badan ayb haddii lagu tukada marka qubuuraha salaada ma ansaxayo mase ma ansaxayso masale usuul u laabanaysa waaye jiha munfaka miya mase jiha hayru munfaka waayayay u laabaneen imaamu shaafici oo kale wuxuu leeyahay qubuuraha inaan masaajid laga dhigin haddii laakiin uu ku tukado fa in sallaa saxat wa asaaa salaaddii waa ansaxday laakiin ninkaas xumaanuu sameeyey qalad leanna wuxuu leeyahay waa kala baxsan yihiin nahyigan salaada khaariji u ka yahay nahyi oo shuruudii usoo noqonayo salaaddii usoo laabanaya ma ahan xanaabilada iyana waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan salaaddii ma ansaxayso waaba lagu celinaa xataadu marka masalada iyada masalo meeshaasay u laabaneen qofkii nahyigan khaarij cani salaad u arkana sidaas u dhahayaa qofkii u arka sidan kalena waa salaada ansixideeda marka arrinkaasay ku xiran tahay marka dadka qaar ma fahmayaan ama ma fahmi karaan dii uu maqla marka salaadda waa ansaxe wuxuu leeyahay qubuurihii baa masaajid in lasoo dhexgeliyaa la ogolaadayu dhahan ogolaashada wax kale shaqabka iyo dhibka badan waxa keenaya waxay tahay dadka aan culummada warkooda dhuuxi karin oon fahmi karin oo iyagu uun iska xamaasaysan kuwaasaa dhibka ugu baaansha dhibka ka imaado meeshaas ayb weliba xataa bukhaariga waxaan filaha inuu keenayo atharba anas oo tukanayo ayaa cumar uu yidhi meel qabri wax saas oo kale alqabra alqabra war qabriga ka fogow qabriga ka fogow buu yidhi cumar salaadaadii soo celi iyana lama dhihin marka salaadu inay ansaxayso meelahaas iyay aathaartaas iyay fiirinayaan culummada laftooda ayb marka masaajidanna marka imaamu shaafici isaga weliba xataa cilada laftiisa tacdiimkau ka dhigay oo wuxuu yidhi wa akrahu an yucadama makhluuqun xataa yujcala qabruhu masjidan makhaafata alfitnati calayhi wa calaa man bacdahu waa iska caddahay marka masaajid in qabri lasoo geliya ma raba buu yidhi aniga waxaanan ka cabsanayaa buu yidhi isaga qofkaasna inuu makhluuqaas la weyneynayo inuu ku fidnoobo dadka ka dambeeyana ay ku fidnoobaan wuxuu leeyahy marka isaga laftiisa cilladu saas u arkayaan ayb qaala baabu maa jaaa fii fadli bunyaani lmasjidi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaaa ku yimid fii fadli bunyaani lmasjidi masjidka dhisidiisa yani fadliga ku soo arooray qaala xadaanaa bundaar wa huwa moxamed bnu bashaar qaala ahbaranaa abu bakrin alxanafiyu wa huwa cabdulkabiir ibn cabdilmajiid albasriyu hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita qaala xadaanaa cabdulxamiid bnu jacfar wa huwa alansaariyu saduuqun rumiya bilqadar akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim alarbaca can abiihi aabbihi marka waxaa la yidhaha jacfar bnu cabdillahi alansaari hiqatun can maxmuud bni labiidin can cuhmaana bni cafaan qaala samictu rasuula allahi sal l slam yaquul man banaa lilahi masjidan bana allaahu lahu milahu fi ljanna qofka ilaahay dartii masjid u dhiso isagoo kale ayuu jannada uga dhisaa qaala wfi lbaabi can abi bakrin wcumara wacaliyin wcabdillahi bni camrin waanasin wbni cabaas wcaaishata wbni xabiiba waabi darin wcamr bni cabasa wailata bni lsqac waabi hurayrata wajaabir bni cabdillaah waa xadiid mutawaatir ah waa ibnu xajar saasuu yiri mima tawaatara xadiiu man kadab waman banaa lilahi beytan waxtasab xadiia mutawaatirku kusoo daray qaala xadiiu cuhmaana xadiiun xasanu صaxiix qaala waqad ruwiya can nabiy sal l slam man banaa lilahi masjidan sagiiran taana waa la weri masjid yar bacdu riwaayat waxayba leedahay walow ka mifxa siqataatin shimbir buulkeed ba ha ahaado shimbir buulkeed masaajid maba noqon kara wax gaabanoo yar waaye laakiin waxaa laga wadaa uun mubaalaga fi taqliil yaraantii aad loo waa mubaalaga fi taqliil qaarna waxay yidhahdaan ninkii hadda masaajidka qayb yarba ka waqfo ama qayb yar gadoo kale waa soo gelaan kaana aw yani sagiiran kaana mid yar ahaya aw kabiiran ama mid weyn bana allaahu lahu beytan fi ljanna alla guri buu jannada uga dhisaa qala xadaanaa bidalika qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa nuuxu bnu qays wahuwa lasdiyu saduuqun can cabdiraxmaan mawla qays ninkan marka cabdiraxmaan mawla qays waa basriyun majhuul akhraja xadiidahu atirmidiyu ninkan tirmidi keliya yaa ka wariyo can ziyaadin numayriy ziyaad bnu cabdilaahi numayriyu lbasriyu daciif isagana tirmidi keliyaa ka wariya asna can anas bni malikin can nabiy sal l slam bihada wmaxmuud bnu labiidin qad adraka nabiya sal l slam nebiguu soo gaaray wamaxmuud bnu rabiic isagana qad ra'a nabiya sal l slam nebiguu arkay wahumaa ghulaamaani sagiiraani madaniyaani waa laba yacni wiil oo dhallinyaro ah oo reer madiina ah ayb qaala baabu ma jaءa fi karaahiyati an ytakhida clى اlqbri masjidan baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaaa ku yimid fii karaahiyati an yatakhida cala alqabri nicidda la nacay qofku inuu qabri ka dhigto masjidan meel lagu tukado masjid inuu ka dhigto sida uu uga dhiganayana waxay tahay ama masjidkiibuu soo dhexgeliyey ama agtiisauba salaada u aadaaba ayb meelaha qaarkood hadda masar iyo kale qubuuraha waaweyn mid qabri kastaa mixraab uu leeyahay mixraabkaas marka ninkii meesha yimaado waa ku tukanaa wuxuu u arkaa marka salaada in meeshaas yacni ay ajar badan iyo waxa ay ku yeelanaysa sidaana ma aha ayb qala xadaanaa qutaybat wahuwa bnu saciid abu raja albaqlaniyu qala xadaanaa cabdulwaarith bnu saciid wahuwa tanuuriyu can muxamed bni juxaadata can abi saalix abu saalixan waxaa la yidhaha baadaam baadaam ama baadaan mawla umihani rawaa lahu larbaca daciifun yursil isaga waa daciif cillo waay taas cillada labaadee xadiidka weliba uu leeyahay waxay tahay inqidaacna waa jiraayo abu saalix ibnu cabaas waxba kama maqlin sida uu leeyahay abu zurcat alciraaqi fi tuxfati taxsiil tuxfat taxsiil fi axkaami lmarasiil wuxuu yidhi qaala bnu xibbaan lam yasmac baadaam min ibni cabaas abu saalixan ibnu cabaas waxba kama maqlin labadaas cilou leeyahay marka xadiidkani uu wataa ayb can ibni cabaasin qaala lacana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka wuxuu lacnaday zaa'iraati alqubuur naagaha qubuuraha booqdo wlmutakhidiina calayha kuwa ka dhigta korkooda ka samaysto almasaajida meelo lagu tukado wasuruja iyo faynuusyo yani dadka qubuuraha ka shido nalalka iyo faynuusyada qaala wafi lbaabi can abi hurayrata wacaaisha qaala alimaam abu ciisa xadiidu bni cabaas xadiidun xasan ayb marka xadiidkan de qeybtan wasurujtaas iyadu dee mutaabaca ma yeelanayso laakiin qeybtan kaleo lacana rasuulu lahi sal l slam zaa'iraati alqubuur iyada lafdi kale kusoo aroortay oo ah zuwaaraati alqubuur ayb xadiidkan marka walmutakhidiina calayha almasaajidna iyada lafteeda shaahid waa leedahay xadiidtii hadda aan akrinaynaaba ka mida ayb meeshan marka xadiidkan culimada qaar baa waxay u daliishadaan ziyaarat lqubuurka naagaha inaynan u bannaanaynba oo aan loo sunnaynin zaa'iraati lqubuurkaanayna qabsanayn lafdigan ayib laakiin de xadiidku dacfi baa ku jiro lafdiga kaleo zuwaaraatna ama zawaaraat waxay yidhaahdaan zawaaraatku mubaalaqow keena naagaha inay badsadaana la diidaa laakiin inay ku waana qaataan iyo marmar tagaan wax dhiba male xadiidka caaishana tusaayo haddii aan yacni maada aquulu yaa rasuul allah haddaan qubuuraha ziyaarta maxaan dhahaa ducadii waa baray nebiga iska joog ma dhihin adiga naagaa tahay naagtii kale iyadana qabriga kor fadhisay ee nebiga u imaanayo uu yidhi ittaqi llaaha wasbirii yacni iska sabar ma dhihin yacni qabrigan maxaa ku ag istaajiyey adiga ma dhihin cumuuman marka jumhuurku waxay u badan yihiin naaguhu qubuurta waa booqan karaan ziyaarada sharciga way booqan karaan ibnu taymiya iyo ayaa iyaga waxay ku tageen iyo inaynan booqan karin dhulkan xijaazna sidaasaa haalibka ah ayb oo iyaga naagaha uma banaana ay yihaahdaan xadiidkaada dacfi baa ku jiro zawaaraadkana waxay leeyihiin dabdigiisaa wuxuu yahay zuwaaraat zuwaaraatna waa jamcu taksiir oo alif iyo ta haddana lasii jamciyey oo alif iyo ta la geliyey naagaha wazaa'iraad iyo zuwaaraad isku macno wada aduuse halkaas ay leeyihiin bakar abuzayd kitaab inuu ka qorayaan filayaa yani masaladan ayb kolley adilada sariixa inay yani wax nimanka iyo wax iyaga ka reebaya ma leh oo saxiix ah fainahaa cilada marka la fiiriyana fainahaa tudakirukum alaakhira iyagaba waa u baahan yihiin aakhira inay xusuustaan ayb wlmutakhidiina calayha almasaajida wasuruj faynuusyada marka maxaa loo diidaa waxaa loo diidaya qubuurtu aakhira in lagu xasuustaa la rabaa haddii nalal lagu xiro oo ubaxyo la dhigo oo mutaneel lagu dhiso aakhiraba lagu xasuusan maayo meelaha qaarkood qofkii oo masawiran oo dhagax camaloo sawirana yaallo dholalkan shaam iyo kale iyo ilaa iyo dhulkan yani meelo badan oo muslimku degan yahay turkiga iyo yacni qubuurta qofku markuu ku jira maba u maleeyaba inuu meel oo qubuur inuu joogaba maba u malaysidba ninkiioo markaa sawirkiisii oo dhagax camala iyo ubaxyo iyo magacyo iyo waxlee ku qorqoran imaamu shaaficina wuxuu leeyahay qabriga in la nuuradeeyo la dhidhiso iyo maaha liannahu beytulbila qabriga sidiisaba meel oo waxa waaye in la baaba-ayo in lagu xasuustaa la rabaa macnahaasaa marka tegaya caradaas inuu iska ahaado oo dadku kuwaana qaataana la rabaa qaala baabu maa jaa fi nnawmi fi lmasjidi baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu u baab yahay jaa ku yimid fi nnawmi hurdada fi lmasjidi la seexdo masaajidka in la seexdo qaala xadaana maxmuud bnu haylaan qaala xadaana cabdurazaq qaala ahbarana macmarun can zuhriyi can saalimin can ibni cumara qaal kunaa nanaamu calaa cahdi rasuuli lahi sal slam waqtigii rasuulka waxaan ahayn inaan seexanayno fi lmasjidi masaajidka walxaal naxnu anaguna shabaabun dad dhallinyaro aan nahay inagoo dhallinyaro ah oonan ehel lahayn iyo xaas aan lahayn baan masaajidka seexan jirin marka waxaa laga qaadanayaa masaajidka in la seexan karo qaala xadiidu bni cumar xadiidun xasanun saxiix waqad rakhasa qowmun min ahli lcilmi way rukhseeyeen fi nnawmi fi lmasjidi in la hurdo qaala ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu yidhi laa yatakhiduhu ka dhigan maayo mabiitan wa maqiilan masaajidka meel la seexdoo lagu baryo iyo meel lagu qayluulsado kama dhiganayo lana cibaada loo dhisay warkiisaan marka waxaa ka muuqata marmar in la seexdaa dhib ma leh laakiin in jief un loo soo aado maya taasuu diidaxaafidku bukhaari laba tarjamo uu sameeyey baabu nawmi rijaali fi lmasjid iyo baabu nawmi nisaa fi lmasjid naagaha qisadii wuxuu keenay gabadhii caaisho u imaan jirta u sheekayn jirtay oo wayowma alwishaaxi min tacaajiibi rabbina ilaa anahu min daarati lkufri najani qisadii dheeraydu keenay masaajidkayna seexan jirtaa ku jirta midkan marka nimankana qisadii cali uu keenay oo markii carada iyo korkiisu intou nebigu u yimid oo ka jafay carada qumyaabaa turaab qumyaabaa turaab u yiri naam xadiidkaasuu keenay waa ku qayluulsaday waana jiiftay naam nebigana ma dhihin lama seexdo naam marka waxyaabahaasu keenay ibnu cabaas marka isaga madhabtiisu waxay tahay karaahiyatuhu ilaa an yuriida ilaa liman yuriidu salaa ibnu cabaas marka wuxuu qabaa isaga ninkii masaajidka salaad u yimid waa iska seexan karaa laakiin ninkaan salaad u imaaninoo iska seexdo iskana dhaqaaqo oon salaad ku tukanaynin maya naam masaajidka marka hotel maaha iyo meel la jiifta ma noqonayo naam ninkan laakiin salaada ku sugaayo kale ama ku tukanayo isaga waa iska seexan karaa saasuu leeyahy naam ibnu mascuud mutlaqanba waa diiday masaajidka in la seexdo imaam maaligna tafsiil uu geliyey oo wuxuu leeyahay qofkii marka xaaji u geysay dhib maleh ahlu sufo iyou keenaa marka iyagu masaajidkaaba jiif u ahaaba laakiin guri ma qabin eg kuwa kalena waa loo karaahaystaa buu leeyahay qaala bnu cabaas laa yatakhiduhu mabiitan wamaqiilan wadahaba qowmu min ahli lcilmina ilaa qowli bni cabaasay ku tageen qaala baabu maa jaa fi karaahiyati اlbayci wاshiraa'i wainshaadi اdaallati wاshicri fi lmasjidi wuxuu baab yahay wixii ku yimid nicida la nacay ama la karaahaystay beec waxgadasho baadi lagu yaboohiyo gabay lagu gabiyo masaajidka dhexdiisa marka fi lmasjidi kulli waa u wada laabaneen albeycu fi lmasjid ashiraau fi lmasjid nicida la nacay qala xadaana qutaybatu qala xadaana leytu can ibni cajlaan can camri bni shucaybi can abihi can jadihi xadiidka ugu horeeyaan fila camr bnu shucayb can abihi can jadihi can rasuuli lahi sal l slam anahu nahaa wuxuu reebay can tanaashudi alashcaari gabayada in lagu tiriyo fi lmasjidi masjidka wa can ilbayci iyo walishtiraai fiihi in wax lagu gado lagu gato masaajidka dhexdiisa wa an yataxallaqa annaasu dadku inay xalqo sameeyaan yowma aljumcati maalinta jumcada qabla salaati salaada ka hor marka xadiidka dawou keenay karaahadii marka waa nahyigaas ayb nahyigaasina marka beeci iyo waxaasaa lagu sheegay bacdi riwaayaat waxay ku dareen cilo fa ina almasaajida lam tubna lidalika masaajidda arrintaa looma dhisin wax allaale marka cilladaas wax allaale oo masaajidda wixii loo dhisay ka leexinayo ama dhibaa ama tashwiish ka keenayo dhan marka waa manhi iyadoo cillada la fiirinayo leanna cilladu haddii cilladu aynan macno lahayn oo inta xadiidka sheegay lagu gaabsado cilladanna wax macnaha male la iraa inuu nebigu sheegay marka waxaa ka imaanaysa malaayacni inay iska noqoto rasuulkuna wax maa laa yacniya maku hadlahay marka cilladaas waa in marka wax kasto oo masaajidka u dhibaayo wixii loo dhisay tashwiish ka keenaayo ma banaa waa karaahe iyadahadhow marka shaygan bidaat daliil u keen ma la dhihi karo cilladaa daliil u ah waan yataxallaqadaas marka waxaa culimmadu in badanoo kamid a ay yiraahdeen maalinta jumcada masjidka in lagu sameeyo qabla aljumca xalqo cilladana marka waxay leeyihiin safkii loogu talagalay in xagga hore la buuxiyo oo loosoo kala hormaro ayay dhibaata ku tahay haddii nin halkaas xalqo ku qabsado mid kale halkan nin walbaa meesha unbuu fadhiisanaa safkii hore iyo ma u soo dadaalaya qaar waxay leeyihiin maye dadka maalintaas jumcada salliga nebiga iyo qur-aan akhris suuratlkahfi iyo salaado la tukado iyo yaa sunno ah waxyaabahaasay ka mashquuline xalqadan khadiib lbaqdaadi isaga kitaabkiisa alfaqiih walmutafaqih waxaas dhanba waa iska laabayba wuxuu yidhi xalqadan la diidaayo waxay tahay wuxuu yidhi khudbadoo socoto qofku inuu wax akriyo oo wacdi kale uu socdo ama khudbadiioo socoto in markaa xalqa la sameeyo oo meeshii markaa bixayu khudbadiiba aan la maqlaynin saasaa laga wadaa buu yidhi maahane qabla alkhudba dersi haddii la aqriyo wax ma dhibayso salafkana waa samay jireen inuu yidhi wax ku inkiraayana ma jirin abuu hureyre iyo waxbuu keenay marka wuxuu leeya salafku iskuma inkirin arrintan marka waa in taxallaqadan marka wuxuu ka dhigayaa khudbadii baan la dhegaysan karin meeshaana dersi ka socdaa khudbadiina waa socotaa taasaa la diidaa sidaas u dhahaa isaga alfaqiih almutafaqih ayb culimmadii hore nin ka midana nahaa rasuulu llahi sal l slam can itaxalluqi abu daawuud oo werinayo wuxuu ka dhigay wuxuu u qaatay xiirashada markaasuu yidhi afartan sano qabla aljumca waa iska ilaalin jiray inaan xeerto saasuu isaga u qaateen taxalluqu marka xiirasho maaha waa xalqa in la sameeyo qofka mararka qaar waxbaa isaga qallooca kara fahm iyo waxbaasi ka noqon kara ayb qaala wafi lbaabi can buraydata wajaabirin wa anasin qaala xadiidu cabdillahi bni camr bn caas xadiidun xasan wa camru bnu shucaybin huwa bnu muxamed bni cabdillaahi bni camr bni lcaas cabdullahi bni camar baa awowgiis labaad camr bn shucayb bni muxamed ibni cabdillahi bn camr bn cas waa awowgii labaad marka marku leeyahay camr bnu shucayb can abiihi can jaddihi damiirkan yo u laabanaa marka camr bnu shucayba xadiidka wariye aabbihiisu ka wariyey aabbaha wuxuu ka warinaa awowgiis cabdullahi bn camr bn caas marka camr bnu shucayb waaye shucayba wuxuu ka warinayaa awowgii oo cabdullahi bn camr bn caas qaala moxamed bnu ismaaciil imaamu lbukhaari wuxuu yihi ra-aytu axmeda wa isxaaqa baan arkay wadakara hayrahumaana waa sheegay yaxtajuuna bixadiidi camr bni shucayb ayagoo xujaysanaya qaala muxamedun waqad samica shucaybu bnu muxamed min cabdillaahi bni camrin waa kaas marka uu ka maqlay shucayb awowgiis cabdullahi bni cumar waman takalama fi xadiidi camr bni shucayb qofkii ka hadlay inamaa dacafahu liannahu yuxadisu maxaa yeeley wuxuu ka sheegayaa camar can saxiifati jaddihi awowgii saxiifadiisa kaanahum ra-ow waxay arkeen anahu lam yasmac hadihi alaxaadiida min jaddihi inuunan ka maqlin ayb qaala caliyu bn cabdillaahi wadukira can yaxya bni saciidin anahu qaal xadiidu camr bni shucaybin cindana waahin agteenna waa ka daciif marka khilaafkan dartiis baa bukhaari iyo muslimba uga leexdeen laakiin bukhaari xadiidka camr bnu shucayb inuu saxiix yahay waa qabaa laakiin saxiix oo bidarajati luulaa oo bixaysu saxiixiisa inuu ku qoro waa ka leexday xoogaa waxayna kutusee taas masalada ah bukhaari xadiid kasta oo agtiisa saxiix ka ah inuunan ku qorin saxiixulbukhaariga ee kuwo badan oo agtiisa saxiix ka ah inuu ka tegay kitaabkiisaana magacaaba daliil oo mukhtasar waayo kitaabkiisa ayb marka wuu soo gaabsaday axaadiid badan uu ka tegay qaala caliy bnu cabdillaahi waqad kariha qowmu min ahli اlcilmi albayca washiraa'a fi lmasjid wabihi yaquulu axmed waisxaaq waqad ruwiya can bacdi ahli اlcilmi min ataabiciina waxaa laga wariyey ruksatun rukso fii inshaadi الshicri fi lbayci washiraa'i fi lmasjidi masaajidkan wax lagu gadi karo lagu gadan karo yaa culammada qaar laga wariyey inay iyagu banneeyeen ayb laakiin axaadiiaba soo aroortay karaaha inay tahay qaala waqad ruwiya can nabiy sal l slama min hayri xadiiin nabiga laga wariyey buu yidhi fii hayri xadiiin xadiid wax ka badan ruksatun rukso fii inshaadi shicri fi lmasjid masaajidka in gabay lagu tirin karo rukso badan baa jirto nabiga laga wariyey xasaan ibnu haabit ayaaba ku tirin jiray ayb marka gabaygu waa la ogolyaha laakiin isaga laftirkiisa gabaygu hadduu keenaayo dadka salaada tukanayo iyo dadkii masaajidka ku cibaadaysanaya inuu tashwiish ku keenayo maa la yeelaya markaas leanna masaajidda in lagu gabyo looma dhisin haba iska bannaanaato laakiin waa marmar marka marka dhib iyo waxa uunan ka imaanayn qaala baabu maa jaaa fi lmasjid aladii usisa cala ataqwa baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu baabyaha jaaa ku yimid fi lmasjidi masjidkii alladii usisa cala ataqwa lagu aas-aasay alla ka cabsi yacni aayadda lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih suuratu tawba masaajidkee waaye masaajidkan laga hadlaayo qala xadaana qutaybatu qala xadaana xaatim bn ismaaciil can unays bni abi yaxya wahuwa hiqat can abiihi waa samcaan ayaa layiha laa baasa bih can abi saciidin alkhudriyi qaala mtaraa rajulu min bani khudrata nin ree bani khudraa iyo warajulu min bani camr bni cawf nin qolada abaad doodeen fi lmasjidi aladii usisa cala taqwa masjidkii alla kacabsiga lagu aas-aasay ku doodeen qur-aanka marka uu sheegayo faqaala alkhudriyu khudrigii wuxuu yidhi huwa masjidu rasuulilahi sal l slam masaajidka rasuulka waa kan masjidu nabowiga yani masjidkii nebiga wa qaala alaakharu ka kalena wuxuu yidhi huwa masjidu qubaa waa masjidu qubaa kii reer bani camr bni cawf baa saa dhahay qaala faatayaa rasuul allahi sal l slam fii dalika nabigay u yimaadeen arrintaa shanigeeda faqaala nabigu wuxuu yidhi huwa haadaa kan waayo huwa haadaa masjidkaasi waa midkan waayo masjidu nabowiga waayahay yacni masjidahu buu ujeedaa wafii daalika kaas kalena khayrun kathiirun baa ku sugan masjidu qubaal laftiisa khayr badan baa ku jira buuyi marka jumhuuru ahlilcilmi laakiin aayadda lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin jumhuuru ahlilcilmi waxay ku tageen inuu yahay masjidu qubaa kan aayaddu ay tilmaamayso afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi waridwaanin khayru am man asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haarin fanhaara bihi fii naari jahannam ee aayaadkaas oo dhan masjidu qubaa bay ka waramayaan iyo masjidu diraar ayb qaarna marka waxay yidhaahdaan marka de kaasa aayaadku ha tilmaamaan laakiin masjidka taqwa alla kacabsiga lagu aas-aasay ka nebigana waa yahay marka ka rasuulkana alla kacabsi baa lagu aas-aasay kaas kalena alla kacabsi laakiin labadooda kanaa fadli badan oo kanuu nebiga aada u joogi jiray oo ku badnaa midkaas kale sabti ka sabtiba u aadi jiray qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana abu bakri can caliy bni cabdillaahi qaala sأltu yaxya bna saciidi can muxamed bni abi yaxya alaslamiyi ninkaas sanadka ku jiro faqaala wuxuu yihi lam yakun bihi ba'sun waauuhu marka kana unays waa ka sanadka ku jire wa akuuhu unays bnu abi yaxyaana ahbatu minhu waa kasii hiqanimo badan yahay qaala baabu ma jaءa fi salaati fi masjidi quba wuxuu ku yimid salaada lagu tukada masjidu quba cadayntiisa qaala xadaana abu kurayb muxamed bn اlcalaa wasufyaan bnu wakiic qaala xadaana abu usama can cabdilxamiid bni jacfar waa soo marnay qaala xadaana abulbrad mawla bani khatma ayb wa huwa maqbulu ahraja xadiidahu tirmidiy bnu maaja anahu samca usayda bna duhayrin اlansaariya wkana min asxaabi الnabiy sal l slam buu ahaa yuxadiثu can الnabiy sal l slam qaala asalaatu fi masjidi qubaain salaada masjidi qubaa lagu tukado yani qubaa-in markuu leeyahay xaafadda dhan buu ka wadaa dabcan qubaa-a haddii la yidhaahdana waa calamka masaajidka magaciisa lanna qubaa waa maalaa yansarif mar haddii maalaa yansarif laga dhigo cilada sarfiga u diideysa ama yani tanwiinta u diideysa waxay noqonaysaa calamnimadaasa marka cilo weyn noqonaysa calamnimada iyo iyo wixii kale markaas iyo iyo iyo iyo iyo iyo taaniidka ayb taaniidka laftiisa keligiis waa ku filnaan karaa ataanii bilif yaquumu maqaama alcilatayn labada cillo booskooda waa taagnaan karaa marka qubaa-a iyo qubaa-in haddii la yiraahdo de marna macnahaas uu milicsana marna sidan kale asalaatu fi masjidi qubaain ka cumratin salaada masjidi qubaa lagu tukada cumray la mid tahay xagga ajarka qaala fi lbaabi can sahli bni xunayf qaala xadiidu usaydin xadiidu gariibun ayib sidaasaa marka makhduudaadka iyo usuusha ku taalla hal maqduud marka laga reebo xasan ayii qori nusqada mubaarak fuuri ou ka sharxayna xasanun gariibun baa ku taal tuxfatu lashraafkuna wuxuu dhigay xasanun saxiix khilaaf weynaa jira marka dheshanusqada oo mizi tuxfatulashraafka wuxuu dhigay xasanun saxiix marka kolley xadiidku saxa inuu gaaro xoogaa waa yar adagtaan leanna abulabradkan maqbuul waa isaga marka xadiidkiisu ma gaaraayo saxiixnimo qaala walaa nacrifu liusayd bni duhayrin shay-an yasixu wax ansaxaya uma naqaano hayra hada alxadiidi xadiidkan maahani walaa nacrifuhu ila min xadiidi abi usaamata can cabdilxamiid bni jacfar ariiq kalena male kan un baan u garanayna wa abulbrad ismuhu ziyaad baa la yihahdaa madiniyun waay ibnu xajar marka tahdiibu tahdiibka wuxuu ku yidhi meeshan ninkan magaciisa wuxuu yidhi tabica almusanifu mizi buu ka wadaa mizi tahdiibulkamaalka wuxuu raacay fii dalika ninkan in abulbrad la yidhaahdo kalaama tirmidiyi buu raacay kan hadalkan tirmidi wa huwa wahmun waa qalad buu yiri wakaanahu ishtabaha calayhi biabiladbar alxaariiy abuladbar alxaariثi buu ka dheeh galay faina smahu abulأdbarkaasaa ziyaad la yidhaha magaciisa kamaa qaala bnu maciin wa abu axmed alxaakim wa abu bishr addulaabi wagayruhum walmacruufu ana abalabradkan laa yucrafu smuhu nin magaciisa la yaqaan maaha waqad dakarahu fi man laa yucrafu smuhu dadkaan magacooda la aqoonin kunyada un maahane waxaa ku daray abu axmed alxaakim waa xaakimka mustadragale sheekhiisa abu axmedka xaakimkaana ha u malaynin mustadragale fi lkuna wabnu abi xaatim wabnu xibbaan wa ama alxaakim abu cabdillaahi faqaala fi lmustadrak ismuhu muusa bnu sulaym ayaa la yiraa buu yidhi marka meeshan tahdiibu tahdiibka ibnu xajar sidaasuu u saxay ayb ninkaa waa maqbuul sidau ahaadaba calaa kulli xaal ayb marka waxaana laga qaadanaa xadiidkan iyo tarjamadii xadiidka mudaabaqadooda waa daahir masjidu qubaa salaada lagu dukadaa waxay la mid tahay ka ajri cumratin cumro ajarkeeda oo kale yay la mid tahay qaala baabu maa jaa fi ay lmasaajidi afdal masaajida keehu fadli badan halkaan ha sii joogo allahu aclam sala allah wslam calaa nabiyina muxamed